raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaanu annagoo s b i ah waxaanu horta ugu bishaaraynaynaa dadweynaha hargeysa ku nool inaanu barnaamij socon doona koob iyo labaatan cisho ama saddex isbuuc aanu maanta u furayno macaamiisha iyada qaaliga ah ee hargeysa ku nool barnaamijkaas oo ah tijaabi nasiibkaaga waa barnaamij socon doona saddex isbuuc barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay waa barnaamij iska fudud oo ka kooban labiyo toban caagadood ama labiyo toban furarka caagadaha ee sharaabka s b i ee arkaysaan furka huruudda ah ee magaca s b i ay ku qoran tahay ayaa loo baahan yahay in qof waliba labiyo toban fur oo fayo qaba oo dhammaystiran oo aan jectadin inuu labiyo toban xabadood lagu soo dhejiyo warqadda halkaa ku taalla marka labiyo tobankaa fur ayaa labiyo tobankaa god lagu dhejinaya marka waxaa loola imanayaa xarumaha faraha badan ee hargeyse ku yaallay shirkadu leedahay ayay ula imanayaan halkaas ayaa dabeedna magaca qofka laga diiwaangelinayaa oo magaca qofka iyo telefoonkiisa la qoranayaa qaybna waa la siinayaa qaybna shirkadday u hadhaysa markaa maalintaa u horeysa ee qofku la yimaado labiyo tobankaa fur waxaa nasiibkiisu tijaabinayaa markaa waxaa la siin karayaa uu ku guulaysan karaa dhowr shay oo ay ka mid yihiin koofiyado halkan ay alaabtuna taalla ayaan idin tuso qofku markuu la yimaado warqaddaas iyo labiyo tobankii fur isla markaaba waxaa nasiibkiisa uu ka qaadanayaa hadiyadaha faraha badan leeda halkan arkaysaan oo noqonaysa ama ama kubad ama koofiyadaha ama garanka magaca shirkadu ku qoran yahay ayuu isla maalintaasba nasiibkiisa uu ka qaadayaa magacaa laga reebayna waxaa la gelinayaa wiigga wiigu markuu dhammaado ayaa tijaabi nasiibkaaga oo kale oo wiigga dabayaaqadiisa ayaanu qaadaynaa mid kale kaasna waxaa lagu guulaysanayaa qofka dee nasiibka u helaa telefishankaa weyn ee lix iyo labaatanka incha ayuu wiig walba muddadaa ay socoto tartanku wiig walba lagu guulaysan doonaa inta ka horeysana maalin walba iyo goobaha shirkadu leedahay hadiyadaha kubadaha iyo koofiyadaha iyo furayaasha bahalaha lagu xidho ayaa maalin walba la bixin doonaa aada iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa macaamiisha iminka muddada sanadka ah s b i sharaabka dalka ka soo baxa cabaysay taageerada ay siinayeen shirkadda iyo dhiirigelinta tanna waxaanu abaalgud uga dhigaynaa macaamiishayada qaaliga ah inay nagala qayb galaan iminka muddo sanad ku dhadhow ayuu sharaabku wax soo saarka dalku socday tanna waxa weeye abaalguduun aanu ugu abaalgudayno macaamiishayada waxaa kaloo aanu bilaabi doonaa haddii ay baydmo bisha shanaad oo ka mid ah dhiirigelinta iyo shaqo abuurista aanu rabno inaanu somalilan ama dhallinyaradeeda rag iyo dumarba aanu u samaynayno bisha shanaad waxaanu bilaabaynaa baraadado taayro leh dalaayadna leh oo sharaabka lagu iibiyo ayaa dhowr kun oo tallaagadood noocaasa ayaanu hargeysa iyo dhammaanba gobollada dalka oo dhan aanu bixin doonaa shaqo abuuris bay taasina u noqonaysaa dad fara badan oo bulshadeenna ka mid ah markaa iminka waxaan jeclaa inaan idin tuso barhaadadaha iyo qaabkay u shaqaynayaan barafkay shirkaddu bixinaysaa barhaadadan iyo dalaayadeedana iyo shabagaa yaree kaydkee hoose sharaabka ama kaysaska lagu xidhayo shirkaddu bilaash ayay u bixinaysaa tani waxay ka qayb qaadan doontaa shaqo abuurista shirkaddu rabto inay dhallinyarada rag iyo dumar ee dalka jooga inaanu shaqo abuuris u samayno ilaa iyo toban kees ayaa barhaadadani ay qaadi karaysaa markaa barhaadadaas marka hore bilaash baan u bixinaynaa barafka lagu qaboojinayana maalin walba shirkaddu bilaash bay ku siinaysaa qofka nasiibka u hela ee ka ganacsanaya markaa taana bisha shanaad baanu bilaabaynaa sidaa u aragtaan shaqo abuuris fara badan iyo ganacsi ayay abuuraysa dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaan rabnaa inay wax weyn dalka ka tarto waxaa jira dee rag iyo dumarba ganacsiga dee ragun kuma koobna adla yaroo ama dumar fara badan baa jira oo shaqaysanaya annaguna waxaanu jecel lahay inaanu bulshada ka qayb qaadano wax soo saarka dalka iyo shaqa abuuristuba barhaadadahani iyo dallaayadan waa barhaadad soconaysa waxay nagu joogtaa ilaa midkiiba ilaa saddex boqol oo dollar marka waa maalgelin waa maalgelin dheeraada maalgashi dheeraada aanu dalka kusoo kordhinayna haddii ilaahay yidhaahdo taasina bisha shanaad bay bilaabmaysaa sanad bayna soconaysaa insha allah bismi illahi kariim